saarkii sariqadu muxuu yahay daliil kale uu ka qaato wuxuu u baahan yahay inuu ogaado xifdiguu meesha kusoo darsado istidlaalkiisa oo iyadna daliil kale uu ka qaato waxaa meeshai imanaysa maalkan inaanu shubha ku lahayn markuu waxyaalahaa dhamaystuu shuruuddii daliilka dhammaystay oo adiladiibu isu wada geystay daliilkii meesha dabadeed baa natiijada timaada ay saxiix noqonaysaay hadduu qeyb daliilkii una haysto waa in daliilkii dhammaan aan dhamaysan dee wuxuu gaadhaaba khada bay noqon oo wuxuu mithaalna ugaba dhigay nin meel ku socday ka soo qaad ee hadduu doonayo maqsadkiisi inuu gaadho masaafadii waa inuu wada dhamaysto ee hadduu markuu muddo socdo meeshii waaba ku jeedaa intaanu meeshii gaadhin uu dhexda fadhiisto maqsuudkiisii ma xasilin maqsuudkiisii ma gaadhin oo meeshii muu gaadhin dee uu ku socday bal markaa haddaba shuruudda daliilka inuu dhamaystaa waxay ka dhigan tahay daliilku kollayde inuu qeyb daliilkii kamid o intuu qaato in kale u muhimhayd uu kaba tago taas arrinkii dee xukunkii saxiixa ama nadarkii saxiixa ee natiija ay ugaba dhalan lahayd ama cilmi gaadhsiin lahaa ama dani gaadhsiin lahaa arrinku maaha ee waa inuu daliilkii dhamaysto isagoo dee adiladiina wixii si loo kala horreysiinayay si loo kala ba matalan loo tartiibinayay taasna macrifadeedii iyo garashadeediina faslun waa ma daliiluhu allah subxana wa tacaala daliil fahuwa lmurshid ila lmaluub bal iska yar tacriifaad guud iyo muqadimaad baan ku jirnay dhowr arrimoodna tacriifkoodaan soo aragnay bal waxa uu yahay oo nadariyo daliil inoogu dambeeyey mee nadarku u dambeeyey bal daliilkii oo dee baabka ama cinwaanka laba socday iyo umuuro isaga u kaba sii farcoomaya ama isaga dee ku tacalluqsan ayuu bal intan horena uu sheekhu raximahullahu tacaala inoogu sheegaya marka wuxu uhi waa ma daliilu daliilku macnaa daliil markan doono inaan tacriifino fahuwa daliilku almurshidu waxa ku hanuuninaya weeye bal tusaye tilmaamaya ila lmadluubi wixii loo jeeday la doonayay ise imika abwaabtan aan joognana xukumkii sharciga ahaa ee adilada laga qaadanayaa loo jeeda haddaba bal xukumkaas loo jeedo ee marka madluubka waxa ku tusaya kugu hanuuninaya ayaa daliil lagu magacaabaa ee dee maqsuudkaaga iyo qaradkii aad ka lahayd baa nadarkan aad ku gaadhayso kaas baa daliil la ydhaah walaa farqa farqina kuma sugno fii dalika xagga in daliil lagu magacaabayo baynamaa yuqdacu wixii la goynayay bihi isaga ee la jasminaya min alaxkaami axkaam ahaa wa bayna maa laa yuqdacu bihi wixii aan la goynahayn ee ujeeddadu dariiq qadciya aan kuba sugnaan ee axkaam ahaana wixii ku tusay in daliil lagu magacaabayo wax farqiga udhexeeya ma jiro oo daliilkii wuxuyna yidhi waa almurshiid ila lmadluub ee maqsuudka ayuu ku gaadhsiinaya horta waxaan calaamo u ah xukumkan aada doonaysa inaad qaadato taas baa daliilkii uiya ku tusaya haddaba in dee saan marka horeba fikirkiiyo waxyaalaha kuba soo aragnay ama umuuro fikirkiina waxaan soo aragnay inuu macrifatu laxkaam dariiq uu yahayba oo adiladan aada eegayseed markaa isu geysanaysa ama aada eegaysa si aad xukumkii ugaba qaato fikirka caynkaasa ayaa nadar la yidhaah sayn soo maray haddaba daliilkan baa dee waxaa laba xaaluu noqdaa daliil baad eegaysaa ama daliilkii baad wadaa xukumna inaad qaadato aad doonaysaa wuxuu ku gaadhsiinaya ama kugu hanuunayo xukumkii weeye waxaa natiijadii istidlaalkaagan ama daliilkan kaba dhashay ayaa kol wuxuu noqonayaa dee ama aayad qur-aana oo dalaaladeeduna ay tahay mid sariixa ayaaba daliilku noqday xukumkii halkaa laga qaatay waa xukumka ama nasba ah oo waa xukum qadciya waayo qur-aanka hubuudkiisna waa qadci dalaaladna kol hadday ku biirto aayaddan dalaaladeedii ama naskan dalaaladiisi uu yahay naskaas sariixan macno labaad ixtimaal ahayn arrinka gaadha waa yaqiin cilmi weeye natiijadii ama shay qadciya ayuu noqday xadiidkii mutawaatirkaasna dalaaladiisu ay ahayd ta aan ixtimaal kale lahayn ijmaacii isaguna sariixa waxyaalaha caynkaasa natiijadii daliilka ama xukumkii aad ku gaadhay daliilkaasee uu ku tusiyey xukum qadciyuu noqonaya waana taa cilmiga baan kusoo maray ama yaqiin buu noqon waa mid kolle daliilkan aad eegaysa kasoo qaado aayaddii qur-aanka ahaydba haba noqoto nas qur-aaniya ee laakiin laba ixtimaal iyo wax ka badan baa macnihiisu uu keenayaayo dalaaladiisu waa danniya ee ma aha dalaalada qadciyada ah ma aha waaba aayaddan dee horena usoo qaadanay yatarabasna bianfusina alaaata quruuc ruuxii baa eegayo daliilkii naskan baabuu noqday ku tusay haweenaydani waxaan ay ku ciddo tirsanaysaa inuu qurci horta yahay saddex quri haddaba daliilkaagibaa muxuu ku gaadhsiiyey qurcigu inuu duhri yahay amase qurcigu inuu yahay xayl labada midna dalaaladiisu qadciyo ma aha ixtimaalun baa jira marka waxaan halkaa xukumkan gaarnay xukum daniya ayuu noqonaya khabarkii waaxidkuna saas oo kale weeye daliilkaagii baaba qiyaas ah oo qiyaaskii baad halkaa xukumkaba qaadatay xukumkaasi waa xukum daniya ayuu noqonayaa xukum qadciya maaha marka wuxuu ujeeddada sheekhu ay tahay halkan daliilkani waxaan uu ku gaadhsiinayaa hadduu kaa qadcigaa yahay iyo hadduu yahay xukumkan daniga uu yahay labada mid kastaba daliilun baan ku magacaabayna kanna waa inoo daliil kanna waa daliilun oo ma aha un inuu daliilo waxaan ku magacaabaynaa ka aan xukum qadciya ina gaadhsiinaya ee inagu hanuuninaya ma aha xukum daniya kii ina gaadhsiinayana isna daliil weeye taas buu yidhi waayo khilaafku wuu inoo sheegi doonaayo oo uu cibaaradan usoo qaatay si uu taa ugu markaa ama uu yidhaho mi arrinku saa maaha walaa farqa fi dalika macnaa xagga inaan ku magacaabayno wixii madluubkeenna ina gaadhsiiyeyba daliil ku magacaabayno wax farqigoo u dhaxeeyaa ma jiro bayna maa yuqdacu bihi wixii la goynayay ee la jasminaye la yaqiininaye loola ahaa macnaha mooye dee ama xukumkan mooye si kaleba xukum kale meeshii ma imanayo maa yuqdacu bihi min alaxkaami axkaam ah sidaas wixii inoogu sugnaaday nos kitaab oo dalaaladiisuna ay tahay nas ama taa sariixa ay teen ixtimaal labaad lahayn ama xadiid mutawaatira ama ijmaacba iyo wa baynamaa kii laa yuqdacu bihi aan la jasminahayne aan la goynahayne ixtimaal labaadna meesha uu jirayo uun oo sade qiyaas iyo mathalan nas aan daliil dalaaladiisu ay damiyo tahay iyo khabar ulwaaxid iyo umuurihii noogu sugnaaday mid kastaba daliilun baa la odhanaya wa qaala akharu lmutakalimiina mutakalimiinta intooda badani waxay yidhaaheen sharaxa iyada mabuu kala qaadina mutakalimiin un buu yidhi ibnu taymiya oo kale mutakalimiinta bacdigood buu kaba cabiraa bacda maalikiya qolooyin u tiiriyay sidaa imaamka baaji la ydhaha isna maaliki ahaana way jiraane bal culimada qaari ama mutakalimiinta intooda badan baa waxay yidhaaheen laa yustacmalu lama isticmaalayo dee usuuliyiintana qaal baa markaa qowlkooda uu kan yahay looma isticmaalayo addaliilu daliilkii ilaa fi ma kii uun mooye yu-addii gaadhsiinayay ila alcilmi cilmi lagu gaadhayo ee wax yaqiin ah oo la qadcinayo wixii bal matalan na gaadhsiinaya na tusayay uun mooye mid kale daliil laguma magacaabayo oo markaa daliilku wuxuu ku koobnaanayaa naskii kitaabka oo kale waa qur-aankii aan dee dalaaladiisuna ay naska ahayd xadiidkii mutawaatirkaa isaguna saa ahaa ijmaaca isaguna sariixa waxyaalaha inoogu sugnaaday ayaa ama marka arrinka kaas xukumku markuu taagayna wax qadciya inoogu sugnaanaya markaa kan daliil ku magacaabayna waa naskii kitaabka mutawaatirkii ijmaacii kuwaas baan daliil odhanaynaa bay kuwaas yidhaaheen fa amaa fii ma kii yu-addii gaadhsiinaye waxa uu kugu hanuuninaya uu yahay ila danni danni uu kugu hanuuninayo sabel matalan qiyaaskii iyo khabar alwaaxid iyo umuuraha caynkaase daliilkan aada daliishanayso hadhow xukumkaasi uu noqonayo xukum dee ijtihaadi oo daniya ka falaa yuqaalu lahu daliilun daliil laguma magacaabayo wa inamaa yuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa oo kaa lagu idlaaqayaa amaaratun waa amaaro ama calaamun baaba la odhanayaa taas bay yidhaaheen lakiin sheekhu wuxu uhi wahada khadaunkaasi waa qowl khada ah oo akar almutakalimiin dee waata aan leenahay bacd alusuuliyiinna qowlkood weeye ibnu taymiya oo kaleena bacdigood unbuu kaba dhigaa inay qowlkan leeyihiina dhammaan ma wada lahaa waxaa bal matalan ay leeyihiin waxay kala qaadayaan daliilkan ama bal matalan hadduu yahay waxan aada xuk doonayso dee calaamada u ah xukumkii ee kugu hanuuninaya xukumkii hadduu yahay bal matalan naskii kitaabka oo kale qur-aankii xadiidkii mutawaatirka ijmaacii adilada caynkaasa ee hadhow wixii xukumaan kala qaadanaa uu qadci noqonayo ama cilmi inoo faa-iideynayo kaa daliil baan odhanaynaa laakiin haddii uu yahay sida qiyaas oo kale iyo khabar waaxid iyo kuwa caynkaase xukumka aan bal matalan daliilkaasi ina tuso ama naska caynkaasa ama qiyaaskaa wixii xukumeen kaga uu inagu hanuuniyey uu noqonayo wax daniya uu noqonayo iyada daliil lamaga odhanaye amaaraa la odhanayaa waxaan buu amaaro iyo calaamo u yahay taas baa la odhan taasay yidhaaheen sheekhu wuxuu ihi raximah llahu tacaala laakiin qowlkani waa qowl khada ah wax farqigoo u dhexeeya ana xagga inaan inagoon eegin waxa uu ina gaadhsiiyey ama xukumkaasi wuxuu yahay oo ama qadciya ama dee mid cilmi iyo yaqiin noo faa'iideynaya mid daniya inagoon taa kala eegin in daliil lagu magacaabayo wax farqiga u dhexeeya ma jiro waa kii noo sii horreysiiyey marka waa khada buu leeyahay qowlkani muxuu ku markaa isagii khada ugaba dhiga oo markaa dee uu u daliishanaya inuu qowlkaasi khada yahay oo culimada intooda badan ee kale se iyagu qabaan in mid kastaba daliil lagu magacaabayo arrinku yahay lianna alcaraba carabi waxani waa waxyaalo luqo kaba yimi luqadii farqi loogama helayo daliilna waa wixii ku gaadhsiiye un wixii aada doonaysay dee waxa uu ku gaadhsiinaya hadduu cilmi yahay iyo hadduu dan yahayna kolley waa kaa kugu hanuunay ee ku tusiyey marka tafriqadani tafriqa aan toosnayn weeyo lianna alcaraba laa tufariqu ma kala qaadayso fi tasmiyati xagga magacowga iyo ah in daliil wixii lagu magacaabayo madluubkii ku tusay baynamaa kii yu-addii isaga gaadhsiinaya ee ciddii eegaysay gaadhsiinaya ila alcilmi yaqiin iyo cilmi aw idani dani gaadhsiinaya ma kala qaado ee kana daliil bay ku magacowdaa kana daliilunbay ku magacowdaa kol haddii dee taasi ay jirto arrinkuna luqadii carabeed sidaa ku yahay falam yakun lihada oo dee lafdigan daliilna luqadiibuu kaba yimi falam yakun uma sugnaanin lihada alfarqi farqigan ah tafriqada la kala qaaday ee la yidhaha wixii cilmi gaadhsiinayana ama cilmi natiijadu ay noqonaya yaqiinna daliil baan odhanaynaa ka kalena amaaraan odhanaynaa wejun wej uma sugnaanin waayo dee arrinku taas weeyo luqadii carbeedna wax tafriqadii ma jirto marka wixii madluubkii ku gaadhsiiyaaba daliil weeye bal daliilku kaa weeye daliilkii halkaasuu intaasuu inoogu sheegay ama uu kaga baxay wa ama daallu oo dee waxa weeyaan waa maado keliya kolley waxaanu inoo soo wadoo dhami maado keliya oo dee ficilka imaka dalle iyo waxyaalihii bal matalan umuurahaas isaga ama kaba farcoomay ama dee isagu masalkiiba haddaan asal ka dhigno imaka dalaale iyo waxyaalihii furuucdeedii ahaydunbay umuurahan inoo noqone waa ama daallu kaa isaguna haddaan dee daaliga ay kaba cabiraan fa huwa isagu annaasibu kii oogayay weeye iijaabinayay lidaliili daliilka oo daliilkan dee kan ama ciddii isagu ikhtiraacatay ama iijaadisay ka dhigtay daliil ayaa lagu magacaabaa daalli wahuwa allahu caza wajal ilaahay shaarica a weeyaanoo dee bal matalan markay noqonto ijmaacii oo kale waa tanoo inuu xujo yahay qur-aankiibaaba daliil inoogu ah iyo dee axaadiidkii rasuulka xadiidkii rasuulka iyo in rasuulka ilaahay wuxuu inoola yimi la qaadanayo lagu adeecayo qur-aan ilaahay baa subxaanah wa tacaala taa xujo kaba dhigay oo ina faray dee kalaamkiisiina weeye qur-aankiina bal haddaba kan isagu iijaadiyey ee ahaysiiyey daliilkaba ama daliil kaba dhigay kaas baa wuxuu noqonayaa addaallu noqonaya oo xataa dee kii daliilka sheegaya ee masaladan daliilkeedu waa kaa walow dee daliilkii uu sheegayo kaa isagana daallima odhanayno ee daalligu waa naasibkii daliilka waa muujidkii ama kii ahaysiiyey daliilkan kii daliil kaba dhigay weeye dee ilah buu noqonayaana subxaana wa tacaala rasuulka ilaahay haddii dee bal matalan kolkol shaaricna waa ta mijaasahaan lagu idlaaqe ee ilaah baa subxaana wa tacaala wadiifadiisii taa kaba dhigay oo iyadana halkaa waaba iman karaa laakiin daaligu waa ilaahay taasi waa qowl waqiila waxaa la yidhi huwa lafdigan ama ismigan dee faacili addaal iyo wadaliilu daliilku waaxidun mid weeye waa isku miduun kalcaalimi walcaliimi sida alcaalim oo kale iyo alcaliim wax kaliya wada tilmaamayaani way kala xeel dheeryihiin oo kii wax garanayay ama aqoonta lahaa iyo kii aqoonta badnaa unbay noqon laakiin wax kaliya noogu wada dhacayaan marka addaallu iyo addaliil daliilunbaa kasii xeel dheeraanaye wax kaliya noogu wada dhacayaan wain kaana axaduhumaa midkood ablaqa ka kale mid ka xeel dheer haba noqdo ha waxaan himka intana waxa ay tahay ba lafdigan addaallu iyo addaliil oo markii horeba laynoo soo tacriifiyuu doonayaa in bal maxaa ma farqa u dhexeeya mise uma dhexeeyo inuu inoo caddeeyo wuxuu inoo horreysiiyey in farqi u dhexeeyay laba kala yiin oo daliilkuna waa ta aan soo marno waa almurshidu ila almadluub marka maxay taasi noqon qur-aankii waa daliil sunnihii rasuulku waa daliil ijmaacii waa daliil qiyaaskii de markaa waqtigiisii la gaadho daliil buu noqon adiladii sharciga ahayd oo dhan mid kastaba daliil baan odhanaynaa taas weeye oo waa san marka horeba aynu kusoo aragnay inagoon eegin waxaa bal matalan daliilkan ama xukunkan dee daliilkan aan ka qaadanaynaa wuxuu noqonayo ama addaallu ilaahay subxaanahu watacaala shaarica ahaa ee kuwan daliil kaba dhigay xujo kaba dhigay ayaa na tusay oo inoo tilmaamayo daaligii noqonaya taasi waa qowlka inoo horreysiya ama qowlkan labaad waxa weeye waa inaan wax farqigo udhexeeya ma jirine waa sida caalim iyo caliimun farqiga udhexaynayo inay kala xel dheeryihiin unbaaba halkan imanaya oo markaa macnaha wuxuu noqonayaa qeylkan dambe dhammaanba haddaan addaallu nidhaa iyo haddaan addaliil nidhaa waxay cibaaro ka yihiin uun kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii iyo adiladaas oo addaaluna inaysna waa kii ku xukumkiibuu kuu tilmaamaya calaamo iyo uu yahayba addaliilna waa taasoo kale eh labadoodiiba waxay cibaaro ka yihiin uun kitaabkii adiladan dee waaweyne anba inoo iman doonta kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii iyo umuurihii kale adilada ahaa ayuunbay cibaaro ka yihiin bal markaa ayuu noqon waa qowlkan dambe ee haddii aan la kala qaadana waa balkaa uu inoo horreysiiyey wlmustadillu ismi faacil weeye huwa haddii aan idhaahno waa alfaadihin buu imika inoo wada fasirayaa waana faa'ido fiican almustadillu huwa isagoo alطaalibu lidaliili daliilka kii dalbaya wey ana almustadillu dee sin iyo ta waa istadalla ismigiisii faacil sin iyo ta ziyaadaha ku sugan sintiyo ta-duna waxay keenaan dalab bay faa-iideeyaan oo haddaan idhaahno imaka dee istakfara rabbahu wuxuu weydiistay rabbigii inuu u dembi dhaafo weeye taas bay noqon oqaada qaarkeed dee iyadoo aanay baabkeeda kuba sugnayn oo macnihii kuwii aan sintiyo ta-daa lahayna isku macno noqdaanna way jiraan marka halkan oo kale taa baabkeed weeyaane waana siinta iyo ta-dii dalabkii bay faa-iideynayaane kan doonaya dalbaya daliilka ayaa la yidhaha almustadillu waa kii wax daliishanaya ama dalbaya daliilkii kaas baa la yidhaha wayaqacu calaa dalika cala saa'ili marka wuxuu ku dhacayaana oo mustadillu ama almustadillu noqonayo lagu idlaaqay kii saa-ilka ahaa bal matalan hadduu ruux saa-il jiro cid uu weydiinayaana waa ruuxii muftigaba ahaa ama mujtahidkaabuu wax weydiinayaa dee xukunkan uu weydiinaya ama uu sheegu weydiistay daliilkiisii inuu u sheego markaa waa la odhanayaa almustadillu oo saa-ilkiibu kuba dhacayaa sababtuna liannahu saa-ilku yadlubu wuxuu dalbayaa addaliila wixii xukumkan daliilka u ahaa oo markaa ama qur-aana ama xadiida ama ijmaaca ama daliil kale ah ayuu min almas-uuli kii la weydiinaya wax weydiinaya mujtahidka ama muftigiibuu ka dalbayaa markaa isaga almustadilu waa la ydhaa waa mn wayaqacu in almustadilu wuxuui waa kii daliilka dalbayay markaa wuxuu ku dhacayaa saa-ilkii waxaa kaloo ku dhacaya ujeedada dhicitaanka halkani lagu idlaaqayaa oo magacan aan ku idlaaqi karnaa cala almas-uuli kan mujtahidka ama markaa muftigae wax la weydiinayana waa mustadil waan odhanaynaayo sababtuna liannahu yadlubu daliila isaguna daliilkii marka xukum la weydiiyo ama wax la weydiiyo ama masale uu eegayo wixii xukumkeeda u daliilka ahaa ayaa muxuu ka doonayaa min alusuuli usushi dee usushi adiladii guuda shareecada macnaa waxa weeye isaguna waxbuu daliishanayaao xukumkan uu eegayo ama waaqicadan iyo masaladan hortaalee uu eegayo ee nadarka inuu soo maro horo si uu u ogaado xukumkiisa u ogaado xaalkiisii uu rogrogayo uu eegayo ayuu wixii u daliilahaa xukumkan dee uu sheegi doono ama xukumkan uu gaadhayo ayuu dalbayaa masaladan xukumkeeda wixii u daliilkaabuu usuushii iyo adiladii kaba dalbaya taasuu ka doondoonaya macnaa isagiibaa wax daliishanaya oo dee daliil xukumkan buu wuxuu daliishanaya adiladaas ama usuushii kaba mid ah kaasna isna almusadilu waa lagu idlaaqi karaa bal maalan almusadilu markaa si guud u qabso adaalib lidaliil laakiin kan daliilka dalbaya ayaa kolna waxaabu noqon karaa mustaftigii ama saa'ilkii kolna kii isagu muftiga ama mujtahidkii isagu usuush isagu bal daliishanaya ama daliil sharciya dee baxiyayay eegaya wixii xukumkan kolba hor yaalla ama masaladan hortaalla dee xukumkeeda halku kaba qaadan lahaa eegayay wlmustadallu calayhi ism mafcuul baan ka dhigaynaa tan labada dambe marka kii hore almustadillu unbuu haayo wax xarafa oo imika la socdayna maba jirin imika almustadallu calayhi waa kii wixii korkiisa wax loo daliishanayay buu noqon kaasi huwa alxukmu xukumka weeye aladii xukumkaasoo huwa ataxliilu wataxriim xalaalnimo ama xalaalin wax la xalaal iyo xarimida adku bal maalan xukumkiiba dhaho dee kolkolba xukumku taxliil iyo taxriimtoona aanu noqonayno wax kalaba noqonayaayo xukumkan ay mas'aladan ama dee qadiyadani ay leedahay ayaa noqonaya almustadallu calayhi sababtuna waxa weeye dee waxaan isagu daliilkanba loo soo qaadanayo ee uu daliilkani markaa caddaynayo uu ina tusayo ee isaga korkiisa wax loo daliishanayo daliilka loolaba imanayaa xukumkiia haddaba xukumka waxaa lagu magacaabaa almustadallu calayhi w waa kii korkiisa wax loo daliishanayay waa kii bal maalan daliilkanba uu ina tusaya amaarada iyo calaamada uu ahaa balkaas baa almustadallu calayhi uu yahay wlmustadallu lahu waa isuna eg waa furuucdii maadadan keliya waa maado keliya oo la rogrogayo dee kayfiyaadkii ama tasarufaadkii uu dee kelimadan ama ay kuba imanaysay uuba macaanidii kala duwanadee lahayd uu inoo sheegaya almustadallahu ee kii hore calayhi bay ahayd halkan calayhida bedelkeedii laambaa soo gashay kaa hore haddaan lahayn waa wixii korkiisa wax loo daliishanayo daliilkuba uu imanayo amaarada iyo calaamada u ahaayo xukumkii inoo noqday waa isaga daraaddi ama isaga liajrigii wixii daliilkan loola imanayay isaga daraaddi ama isaga liajrigii wixii daliilkan loo soo qaadanaya loola imanayay kaas baa lafdigani noqon markaa isagu wuxuu uhi wayaqacu cala alxukmi xukumkaa hore mustadallu calayhiga ahaa almustadallu lahuna wuu noqdaa sababtuna liana daliila daliilkan yulabu lahu yulabu lahu ay liajli alxukm xukumkan daraadii baaba daliilka loo baxsaya loo eegaya loo dalbaya taas xukumkii waaba la yidhaha almustadallu lahu wayaqacu cala saa'ili saa'ilkii markii hore aan nidhi almustadilluba bal maalan ama labadii aan nidhi almustadillu aan nidhi way noqonayaan ma waa ku dhacaya haddii aan saa'ilkiin idhaaho dee isaga daraaddii inay arrintan kuba timi ama uu su-aashan uu laba yimi ayaa la doonayay in looga jawaabo taa la ajrigeed baaba daliilka loo doonayay isagiibaa markaasi dee xukumkan uu doonaya ama waxaan loo caddeeya daliilkii loo doonaya isaga daraaddii buu noqonayaaba baxdigan iyo istidlaalkani haddaba saa'ilkiina waa ku dhacaya sababtuna waa maxay liana daliila yudlabu lahu isagiibaaba markuu su-aashii laba yimi su-aashiina dee jawaab bay leediya xukum la caddaynayo xukumkuna iskama imanaya daliilkiisii buu leeyahay keenaya xukumka ayna tusayay haddaba daliilkanba isaga daraaddi ayaa loo dalbayaa bal maalan haddaba markaan idhaaha almustadallu calayhina xukumkii unbuu ku dhacayaa kolba natiije ee daliilkan ina tusayay haddii almustadallu la yidhaahna kol xukumkiibuu ictibaar ahaan inay xukumkan daraaddii baaba daliilkan loo dalbaya loo daliishanayaay kalna saa'ilkii baaba ku dhacayaayo isagan dee su-aashiisan uu laba yimi iyo dalabkiisan baa keenayba daliilkan oo loo doonaya musadalulahuna taas bay noqon tii ugu dambaysay masarkiia wlstidlaalu dee markaa uu ficilku masiidka yahay wlstidlaalu huwa dalabu daliili istidlaalna waa taa nilisintiya taadu dalab bay keenaysaa oo haddii la yidhaahno dee waxa weeyaan waa saacan li istakfara rabbahu iyo bal maalan taas iyo wixii baabkeediiba ahaa istakbara oo kale u warsaday macnaha wuxuu weydiistay inuu u warramo ayay noqon istadallana wuxuu dalbay weeye daliilkii oo xukumka wixii u daliilkaabuu dalbay marka istidlaalku muxuu noqonayaa dalabu daliili oo dalabku halkan siintiya taaduu kaba iman daliilkii oo la dalbo laakiin dee daliilkiiyaa dalbaya waqad yakunu dalika dalabkaa daliilku inuu ahaadaa la arkaa uu kaba soo fula min asaa'ili kii saa-ilkaa lilmas-uuli kii wax la weydiinaya muftiga ama mujtahidka ahaa ee isagii lagaba dalbayo laleeyahay daliilku muxuu yahay xukumkan waqad yakunu min almas-uuli waa halkii uu almustadilu labadii uuna soo yidhi inuu istidlaalkaas daliishigan wax la daliishan ama dalabka daliilka la dalbaya inuu kaba soo fulo kan mas-uulka kan mujtahidka kan markaa muftigaba ah ayaaba dhacda laakiin xaguu dee isaga istidlaalkiisa iyo dalabkii daliilka uu dalbaya noqonaya waa filusuli usushi waa adiladii guudbu wixii daliil u noqonayay waxaan waaqacadan hortaalla ayuu ka dalbaya ka doonaya bal markaa taasna way dhacdaa bal waa umuuro kollay iska daahira waana kan waxyaalihii ay kuba yimaadeen ama ay macaanidoodu hadsheekhu si fiican inoogu basiyo inoogu caddeeyo waana umuuro dee qeyb mooyaane aynaan kitaabkii kutubtii hore kusoo aragan baabu bayaani lfiqhi wa usuuli lfiqhi weli tacaariiftii baa inoo socota marka fiqhiga iyo usuul fiqhigaba caddayntiisii ayuu baabkeedii yahay hore watii aynu usoo aragno kutubtii hore horta gaar ahaan dee alfiqhuna way inoo tacriifiyeen markan usuul fiqi loo jeedana laba tacriif ama laba kala qasiyood baan soo aragno oo horta in dee si waa lafdigan usuul fiqi waa murakab wixii murakabana haddii la doonayo in la tacriifiyo si fiicanna loo fahmo waa in waxan uu ka kooban yahay la kala qaado mid kastaba gaar ahaantiisii loo tacriifiyo marka labada justa loo tacriifiyo dabadeed baa haddana isugeyntii ay magac gaara noqdeen iyagoo wada socdo maanta aan labadii jus kala ahayn iyagoo isku jira ay wax magac u noqdeen baa si guud loo tacriifiya waa tan intii aan kutubtii hore kuba soo aragnay sheekhuna kolley waa isu keen raacin doonaayo labadiiba waa inoo sheegi doonaa bal haddaba fiqigii markuu keligii yahay weeye alfiq tacriifkiisii iyo caddayntii usuul fiqi markan uu lafdigaa murakabka ee usuul iyo fiqi isaga yimi yahayna iyadana tacriifkiisi iyo waxa uu yahay inta badan waxa weeye xaggii inooma soo dhigan doono luqadu marka hore waxuu yahay dee iyo haddana istilaaxi oo kale taas usuul fiqi marka uu inoo tacriifinayana inooma kala qaadi doono labadii jus oo usuulkiina gaar ahaan oo jamcu aslina bal wuxuu uu markaa uu marka hore yahay iyo waxyaalaha idlaaqaadkiisii dhowrka aan soo aragnay intuu sheego fiqigiina dee marka horeba la tacriifiye uu sheego marka dambena isugu kengeeye isugu kengeeye imaka si aduu markaa u ahaa tacriifkii istilaaxiga ahaa ayuu labadaba inoo sheegi doonaa iyo dee wixii kale taqsiim ee fiqiga uu kusii taqsiiminayo wlfiqhu macrifat alaxkaami alsharciyati alatii dariiquha alijtihaadu oo halka hoose waxaa idinkuba sugan alfiqu fi lugati fahmu maa daqa waqamud isagay sheekha bay ahayd waanu yar dheereeyeyba taa sharaxiisan uu kitaabka kulle ama sharaxan dee sharxu lumac laba yidhaaho oo fiqiga luqadii waa waxaan maalan aada u daqiiqee qarsoon fahamka uu ruuxu fahmo fidno iyo fahmo u yeesho taas baa fiqi la ydhaaya umuuraha iska waadixee cad ee daahirka ah fiqi lama odrhanayo waa luqadii imanka istilaaxi muxuu yahay macrifat laxkaami axkaamtii garashadeed weeye axkaamtii asharciyati sharciga ahayd allatii macrifadaasoo bal haddaan macrifada kaba dhigno garashadaa iyo idraagaasoo dariiquhaa dariiqa ay ku sugnaanayso dariiqa lagu gaadhayo dariiqa ay ku muuqanaysaa uu yahay alijtihaadu ijtihaad uu yahay taas baa lagu magacaabaa fiqhi waa tacriifkayn horeba usoo aragnay kutubtii hore kusoo aragnay macrifat alaxkaami alsharciya allatii dariiquha alijtihaad axkaamtii sharciga ahayd ee dariiqa ama bal dariiqa ama duhuurka soo aragnay haddii taa la yidhaahana axkaamtan sharciga dariiqeedu ijtihaad yahay dee waxaabay isaga badnaanaysaa waxyaala daniyaad ah ama dani dee aynu mukalafiin ku nahay inaan sidiisaa u qaadano taas bay u badnaanaysaayo macrifo markaa haddaan eegno oo aada aan usii tadqiiqino in macrifo lagu fasira may hayn bal sheekuna sharaxiisa waa ishaare wuxuu leeyahay kutubtayda usuulkaas saasaan idhe laakiin waa wax laga roon yahay oo bal matalan laakiin waxaadi tahay uun macrifada halkan loogama jeedo un wixii cilmi iyo yaqiin keenayay taas idraagii guud baa looga jeedaa haleelkii waxaa la haleelayay ee la fahmayay uunoo dee kolna danina waa noqonaya dee kolkolna waxyaalo qadciya oo khaasatan hadday ijtihaad kuba yimaadaan waxaa qadcigii waa noqonayaaye bal axkaamtii sharciga ahayd sharci wixii aan ahayna waa baxayaa meeshano hadduu xukumkani caqli yahay ama caadi yahay ama waxyaale yahay umuuro kale ee iyada fiqi lama odhanayo haddaba axkaamtaa sharciga ah idraaggeedii iyo fahamkeedii ama garashadeedii allatii allatii dada bal waxaan ka dhigay macrifadan inay dee sifo u noqonayso allatii macrifadaasoo dariiquha ay dariiqu thubuutiha ama dariiqu duhuuriha wey sugnaanshahan ay noo sugnaan muuqashada ay muuqanaysa dariiqeedu uu yahay alijtihaadu ijtihaad oo dariiqu alijtihaadna waxay ixtiraas kaba tahay umuurahan dee aan ijtihaad kaba bal matalan salaadu inay waajib tahay soomka iyo zakadiiyo inay waajib yihiin zinadii iyo waxyaalahaas inay xaaraam yihiin waa wax caamo iyo khaasaba ay wada og yihiin waa waxaan istidlaal iyo ijtihaad kuba iman oo dee adiladeeda qadcigaa daraaddeed bay dadkii ay daruuro ahaan bay u sugnaadeen inay macrifo u yeeshaano maaha cilmi nadar iyo istidlaal xaggii kaba yimi marka ruuxii caamada ahaa iyo kii mujtahidkaana sibay tan dee waxa weeyaan waaba kan oo macrifadaasi ay u wada xasishay haddaba marka arrinku uu yahay dee waxaa dariiqiisuba uu dariiqa qadciga a yahay saa daraaddeed nadar iyo istidlaalba aan u baahan ee caamo iyo khaasaba ay wadaagsanayaan sida salaada waajiba iyo zine xaaraama oo kale iyada taa fiqi lama odhanayo oo ruuxii mujtahidka ahaa waxaa dee ijtihaadka u baahan ee ixtimaalaad kala duwan ay soo gelayaan ayay garashada halkaa inooga imanaysaan fiqi odhanaynaaye imaka ninkaa caamada ee garanayo salaadu inay waajib tahay sakadu inay waajib tahay zinadu inay xaaraam tahay dee waa fiqih lama odhanayo ama fiqi aqoontaa lama odhanayo waayo waa aqoon aan nadar iyo istidlaal kuba iman waa aqoon cilmi iyo daruuriga haynu soo marray ama kaa muktasifaa haba noqdee adugu bal cilmiga daruuriga xaggii kuba imanaysa marka tan buu imaka ay kaga ixtiraazayaan markan ay leeyihiin dariiqu halijtihaado waxaa qadci ahaan dadku ay u ogiyeen ee dadkuna ay wada wadaagsanayaan waxbarasho iyo istidlaal aan kuba iman iyada fiqi ma odhanayno taa wey walaxkaamu sharciyatu axkaamta sharcigii iyo alwaajibu walnadbu walmubaaxu walmaxbuuru walmakruuhu walsaxiixu walbatil waa toddoba oo axkaamtii sharciga toddobadanay noqonaysaa ileyna waraqaadkana waa si aan kuba soo aragnay waxaan hore usoo ogaanay de inay dhowr goor waaba kitaabkii de imaka shanaad buu inoo noqon saa marka nadmigii iyo matnigii kala tirnahalkaas iyo sharaxi iyo tasiilkii axkaamtu inay dee labay noqoto axkaam takliif iyo axkaam wadciya axkaamtii sharciga dhammaanna waa axkaam sharciya un marka bal markan hagaag loo kala saaray ee aanay isdhex gelin oo kale asaxiix iyo albaatil axkaamta wadciga xukum sharciya haba noqday axkaamtii wadciga ahayd bay kaba mid yihiin axkaamtan dee takliifiga ee fiqiga markaas teedan ah iyada shanta hore weeye oo bal markaa labadan e waanay jiraan si aan waraqaadkiiba majuweyne kusoo aragnay culimada qaarkood oo saxiix iyo baatilkii xagga intay kasoo gooyaan axkaamtii sharciga ahayd ee takliifiga ahayd raaciya waana sanimaka halkan noo taala bal toddobadaasba weeye axkaamtii sharciga ahayd ee takliifiga ahayd buu wadaa walow labadan saxiix iyo baatil aan leenahay waa axkaamtii wadciga ahayd marka wuxu uhi falwaajibu waajibkii uu wada tacriifina maa kii weeye tacallaqa uu ku tacaluqa ma waa wixii tacallaqa uu ku tacalluqo alciqaabu ciqaabi bitarkii ka tegiisa laga tago oo haddii laga tago waxa ay ka imanayso ciqaab oo ay bal matalan taas baa waxaa lagu magacaabaa waajib oo dee haddii lala yimaado ruuxu igtisaa loola yimaado ajrigeed iyo thawaabkeedii buu leeyahay laakiin haddii laga tago n waa shay la islaasimiyey oo laysku waajibiye waxaa ka imanayaa muxuu yahay oo katagaa ku tacalluqaya waa ciqaab sheekha ayaa raximah llahu tacaala sharaxiisa ku yidhaha isagoo tacaluq alciqaab macnaheedu waxa weeye katagiisan inay ciqaabi ku tacalluqaysaa waxaa bannaan in ruuxii loo ciqaabo haddii dee ilaahay iraadeeyo oo macnaa waxa weeye halkan uu leeyahay maa tacalaqa alciqaabu bitarkihi ictiraadka ku iman karuu jawaab ay taasi u tahay oo sax weeyaan oo haddii lala yimaado waa layslaga ajri siin laakiin haddii laga tago dee ruuxii maaha asal ahaanba ruuxii in la ciqaabayo haddii dee uu saaq uba dhinto o kaanu ka toobadkeenin oo ilaahayna aanu si kale uga dhaafin ciqaabi way ku imanaysaa laakiin maha ciqaabtu inay asal ahaan tahay wax mutacayin oo toobad baa baabiin karta shafaaca baabiin karta ilaahay subxaana watacaala cadfiga iyo raxmatu rabbi alcaalamiin oo markaa waa taxta almashiica un marka istixqaaq maaha buu leeyahay arrintu su deeta saa uga jawaabo arrinku istixqaaq maaha waxa weeye meeshii waxaa imanayo jesuhu noqonaya horta ama ha lagu fuliyo ama yaan lagu fuline ciqaab baa meeshii ku tacalluqaysa katagiisa taas baa jazihiisu yahay bal markaa martii ha lagu fuliyo oo ha ku fusho waciidku ha ku fulo ama yaa dee wuxuu waciidkii ha horjoogsadeen wadalika kasalawaati alkhamsi wazakawaati waraddi lwadaa'ici salaadkii iyo zakadii waan garanaynaa wixii ammaano ahaayee lagu dhiibtee wadiico ahaa ina dadkii lalahaa loo celiyo marka ay dalbaan waajib bay noqon iyaduna raddi lwadaaya waalqusuubi wa raddi lqusuubi qusuubna waa jamcu qasbin oo qasbigana waxaa looga jeedaa bimacna almaqsuub oo facligu bimacnaasi mafcuul baa looga jeeda oo wixii la dhacay ee cid laga soo dhacay ee ruuxii inuu dadkii lahaa u celiyaa iyadana waajib weeye oo dadkii lahaa loo celiyo iyo wagayri dalika wixii kale dee waajibaadku waa badan yihiin be waajibku kaa wey wanadbu ma yatacalaqu eeg hadda san kuwii hore waajibka iyo nadbiga iyo luqa iyobay inoo kala qaadayeen isilaaxii marka isilaax baa tacriifka inoo socda waxba luqadii halkan ugu ihtimaamin wanadbu marka noqono dee fiqi joogno iyo xukum sharciya aan joogno ee luqa inamaha ma joogne maa kii weeye yatacalaqu uu ku tacaluqayo athawaabu thawaabku bificli samayntiisa la sameeyo walaa yatacalaqu aanu tacaluq ahayn alciqaabu ciqaabi bitarki oo haddii lala yimaado mahadee si kale u ruuxu imtithaali iyo isagoo waxaan waa laynoo jideeyey taas uu laba yimaadiyo ixtisaabkaas ajrigii buu helayaa laakiin haddii laga tago ciqaab ku tacaluqayso katagaa ka imanaysaa ma jirto kaasna sunnaa laydha wadalika ka salawaati nafr waa salaadihii sunnaha ahaa wa sadaqaati tadawuci iyo sadaqaadkii tadawucaba weeye iyo wagayri dalika madkuurkaas hayrkii salaadahan iyo sadaqaadkan inoo sheegay wixii aan ahayn ibn alqurabi waxyaalihii ilaahay loogu dhawaanayay ah almustaxabati aan waajibka ahayn ee mustaxabka ahaa wlmubaaxu maa kii weeye laa hawaaba fi ficlihi samayntiisa la sameeye lala yimaado wax ajriya marka la eego lidaatihi weeye kolkol haddii niyatu taqawi cala daaca iyo waxyaale ay yimaadaan ajri baaba halkaa meeshay imanaya oo niyadani way bedeshaayo oo wixii mubaaxa ahaa ayay u bedeshaa daaco oo kale haddaba laakiin waa waxa marka la eega isaga daawadiisa uun wax sawaaba oo ku tacaluqaya bal matsalan aanu jirin samayntiisa la sameeyo walaa ciqaaba ciqaabna aanay ahaanin fi tarki oo haddii ruuxu iskaga tagana wax dee laglooma qabsanayo ciqaabi uma imanayso wadalika ka akli ayibi waxaa fiican cuntada ayibaadkee fiicfiican cunitaankii oo kale wey waa shay mubaaxa walabsi naacimi dharka jiricsan ee dee jirka uga fiican ee taas isaguna qiimaha le xidhashadiisa la xidha waa shay mubaaxa wa nawmi seexashadii walmashi socodkii iyo wagayri dalika min almubaaxaat waa masi caadiya uunoo dee daaco loo socday ahayd eeg wixii daaco haddaad u socoto daacuu noqonaya bal marka aynu eegno unu shaygan aynoon eegne aynaan eegin shay kaloo caarido sida niyo fiican oo uulaba yimi oo hadhow daaco ugaba dhigta aynaan eegin waxa aan thawaab iyo dee haddii lala yimaadana waa iyo haddii laga tago waa isku midun mid thawaabna dhinac ma jiro ciqaabna dhinaca kale ma jirto kaasna mubaax baa laydhaha wlmaxduuru maxduurkuna dee maxduur iyo xaraam iyo kaas iyo waa isla wada mid eh maa kii weeye tacallaqa uu ku tacalluqaya alciqaabu bificli kale cibaaradii marka hore aan soo aan dee sheegnay waxaa looga jeedaa aan meesha iska iman oo ciqaab baa ku tacalluqaya samayntiisoo macnaa isagu wuxuu keenaya ama jazihiisa iyo waxyaalaha dee uu mudanaya faacilkiisu in loo ciqaabo walow dee taas xagga waciid uu noqonayo xagga fulinta oo dee xukumkii waciidku meesha u iman wadalika kazina wاlliwaadi wاlgasbi wالsariqati wagayri dalika min almacaasi waa xaaraamtii wlmakruhu makruhuna maakii weeye tarku ka tegiisa laga tagaa afdal uu ka fadli badan yahay min ficlihi samayntiisa la sameeyo iyadoo laga tago ayaa ka roon iyadoo la sameeyo waa saasuu inoogu tacbiiriyey bal dee waxa weeyaan tacbiirkii kale ahaa waxaan dee bal maalan samayntiisa la sameeyona wax ciqaabo ka imanayaana jirin ka tegiisana oo laga tagay dee imtithaal ahaanma waxaani ma habboona looga tagana ajri uu kaba imanayo tacriifka ay kuwa tacriifeen isagaba sharxiisa ku ishaaray waa waxa in laga taga ay ka mudan tahay ka fadli badan tahay iyadoo la sameeyo wadalika ka salaati salaadiiba weeye la tukanayay maca mudaafacati alakbatayn iyadoo labada xunxun waa kaadii iyo saxaradii mudaafacadooda oo ruuxii ay aada hayaan oo dee uu intaa isku celinayo taasi ay jirto salaadii la tukanayay dee nahyi baa kuba yime nahyigii buu leeyahy waa litanziih xaraam xaddii ma gaadhsiisna ususha daahiriyada xaaraan bay noqonaya salaada waxaanay kuba ansixin bal matalan taas oo kale dee in laga tago ayaa ka mudan in la sameeyo maca liltifaati wa ka salaati maca liltifaati wey waa sida salaadii la tukanayay iyadoo hareeraha la da-ayo ruuxu ku aanu hagaag dee halkaa wejigiisa ama halkaa dee hortiisa aanu eegeyn iyo ama halkaa dee maxalla sujuudihiba sida roon eh uu kalba geestaeyo oo kale salaadii sideedii way u ansaxaysaa laakiin dee ficil aan toosnayn buu laba yimi oo ficil inay ahayd in la iska daayo ayuu laba yimi wsalaati wa ka salaati asalaatu baitaale wa ka salaati fii acdaani libili waa salaadii laguma tukanayay geela sabooyinkiisa waa dee almunaaq walmabrak meesha geela la tu-iyo ama laguma ururiyo taas baa la idhaha qaaliban marka uu geela la waraabinayo halkan biyaha korkooda taas ayaa lagu magacaabaa dee cadan laba yidhaah acdaanna waxa weeyaan waa jamceeda waa markaa geela laba waraabinayo ama la doonaya in lagu soo celiyo u durduurto halkaa lagu joojiye taas baa acdaantii ay tahay daba geela oo dee didmadiisa iyo nufuurkiisuna kolkol dee ruuxi dhibna uu keeni karo khushuucdiina uu qaadi karo taas baa nahyi baa ku yimi gaar ahaan meelaha in lagu tukado meelaha haddaba iyada taasna waaba taas oo wuxuu leeyahy dee ka tegiisa laga tago waxaa salaada caynkaasa ka fiican iyadoo lalaba yimaado waishtimaalu sannaay iyo waa huwashada laga cabiray ishtimaalu sannaay waa si wax loo huwado waxaa inooguma sugan xagga hoose iyadoo muxaqiqiintu qabteen ama labadan taxqiijiyey an yujalila jasadahu kulahu bilkisaaya wa bilisaar wazaada bacdum cala dalika lam yarfac shayan min jawaanibi kale waa cibaaradii iyaanay sheegin bi almisbaaxu lmuniir kitaabka la yidhaha luqada cibaaradiisii weeye oo kitaab luqo oo dee markaa aada u fiican oo shahiira weeye almisbaaxu lmuniir walow dee kitaabka asalkiisu ahaa kutub markaa kitaabkan markaa fiqiga shaaficiyada ah ee araafici uu leeyahay ee uu ku sharxay wajiise xaafid ibnu xajar iyo rag kale oo kuwa kood sida badrudiin ama ibnu mulaqin iyo keyrkiiba ay takhriijiyeen axaadiidiisa xaafidna kitaabkiisa talkhiis alxabir waa kitaabka uu axaadiidiisa ku takhriijinayo kitaabkaas nawowna uu rawdada uu kusoo gaabiyey oo kusoo talkhiisiyey kitaabkaa wixii luqo ee dhacay buu kitaabkan horta loo dejiyey maaha kitaab sigud laakiin dee kitaabkii kitaab weyn weeyo luqada badankeedii buu kulansaday oo markaa marjic weyn buu iskaba noqdo xaggii kutubta luqada waa cibaaradiisii marka maxay tahay tag maro go- ka soo qaad ayuu isku wada dadayaa dee kollay madaxu waa u bannaanyay intiisii kale gacmihii markaa way qarsoon yihiin jirkiisii oo dhan saama ugu wada daday nahyi baa ku yimo dee haddaad eegno tafsiirkan aan eegno sax nahyigu litansiih buu noqonoo ruuxu hadduu imika maro uu isku wada dado gacantiibuu u baahan karaa waxbaa ku iman karaa meel uu gacantiisii uu kasoo saariy oo kana ma banaysan marka taasoo kale waa baab irshaadna nahyigaasi oo isagii baaba dhici karta inay taasi darar ama mudara ay ugaba timaado nahyi baa ku yimi saxiixayn kuba sugan waxaa kaloo halkan dee kutubta shuraaxda xadiidka iyo dee fuqahaduba ay kuba fasiraan in dee nahyigana wej kale kaba dhigayo ama si kale sababtii nahyiga kaba dhigayo ruuxii ayaa maradaasu isku dadayaa wax uga hooseeyaana ma jiraba koodhe markaa isku daduu labadii markaa dee gacantiisii isagoo soo saaraya ayuu labadiisii jaanimid ahaa buu markaas maradii sare uga qaadaya cawladiisiiba halkaa kaba muuqanaysa haddaba taasoo kolkood dee kaba dhici karto ruux mare keliya wadahuwan oo hadduu isri gacantii wax ku ishaar ama wax ku qabso hadhow halkaa cawradii kaba muuqanayso dee taasoo kale ayaa nahyigu kuba yimi oo cawradan muuqanaysa haddaan idhaayo taas iyo nahyigi waanu ka weynaan karaa taxriim xaddi ayuu gaadhi karaa bal haddaba ijtimaalu samaana nahyi baa ku yimi haddaba iyo kayri dalika oo mima nuhiya canhu waxyaalihii laysu diidaya calaa wajhi tansiih buu leeyay iyadoo nahyigaasi aanu taxriim ahayn ee tansiih uu yahay kuwaasoo dhanna laimaatinka lala yimaadaa karaahu noqon oo waayo katagaa kaba roon bal markaa shantii iyada bal ahayd axkaamtii sharciga ahayd halkaasu tacriifkoodii oo kooban noogu dhameeyo istilaaxun ah wasaxiixu saxiixuna maakii weeye tacalaqa bihi uu ku tacaluqa nufuudu fulid wixii uu fulo oo ahartii laga looga jeeday ay kaba ratibanto waxasala bihi lmaqsuudu maqsuudkiina uu kuba xasilo kaas ba laydhan annufuudu waa nafada masdarkeed daegi waa daalkii mucjamadayd waayo ficil aada ugu dhow baa jira oo dee nafida oo kale maa cindakum yanfadu maan taas oo kale taasi waa dhammaad wixi uu dhammaaday ahayd oo dee taasi daalkii muhmalka muhmalada ahayd buu ahaa amaa nafado oo kale haddii la yidhaaho imika waatan waxa weeyaan nafada sahmu oo kale laabkiibaa wixii lagu genayo xaggii kale uga dhex baxay taas waa loo isticmaalaa haddii la yidhaha nafad alamr oo kale sida xukm naafid oo kale wixii waa fulay weeyo waa wax tegay oo socday oo kale waatan imakaba ee xukuumadaha asuudata tanfiidiya ay idhaahaan waa sudada dee wax fulinta oo kale waa xukuumadda dee iyadaa wax fulinta leh markan ay kala saarayaan qaybaheed oo kale haddaba kaas baa nufuudku yahay marka nufuudku halkana waxa weeyaan saxiixa horta dee cibaadada iyo caqdiga labadaba san horeba usoo ogaanay waa lagu wada sifeeya oo cibaadaduna cibaado saxiixay noqon caqdiguna caqdi saxiixuu noqon cibaadadu saxiixa waxay noqonaysaa marka dee shuruudii ay lahayd ay dhammaato wixii mawaanicdeeda ahaydna ay meesha ka baxaan marka atharta ka ratibmaysaana dee ruuxii qado laguma yeelanayo dimadiisibaa beri noqotay weeye bal matalan taas oo kale caqdiguna sixadiisu isaguna dee shuruud buu leeyahay mawaanicna waa leeyahay marka shuruuddiisu dhammaato mawaanicna aanay jirin caqdigii saxiix baa la odhan kollay dee hamarada ama wixii looga jeedayna hadduu iib oo kale ahaa intiqaal milkiya meeshii imanaysa ruux baa waxaan hantay iyo waxaanu markii hore lahayn kan kalena waxaan u milkiyey taasoo kale waa atartiibaa kaba ratimaysa haddaba horta labadaba saxa waa lagu sifeeyaaye laakiin markay nufuud noqoto ama laba cibaara isticmaalaan halkan dee sidan horeba usoo aragnay waa ictidaad iyo nufuud ictidaadku waa wixii oo la tirsado oo qiimo yeesho oo ictibaar yeesho oo markaa noqdo dee muraadkii laga lahaa baa la gaadhay shuruudiisii baa dhan mawaanic mama jirto ictidaad bay noqo haddaba ictidaad haddii la idhaha cibaadada iyo caqdiga labadaba ictidaad waa lagu sifeeya nufuud markay noqoto caqdiga unbaa lagu sifeeya dee cibaadadii waa cibaada naafida lama odhanayo cibaada muctad muctadun biha waa la odhan laakiin lama odhanayo cibaadadani waa naafida waa markay isilaaxa noqoto kolkol luqa way dhici kartaa in la yidhaha luqa waaba suurtagal laakiin isilaax markay noqoto cibaadada nufuud laguma sifeeye ictidaad baa lagu sifeeya caqdigana nufuud iyo ictidaad labadaba way ku sifeeyaan markay halkan joogaan marka muxuu la yidhi maa tacalaqa bihi nufuud nufuud waa wixii uu ku xasilaya nufuudkiina waa kaan soo sharaxnay mid kasta qaradki waabakan waxasala bihi lmaqsuud qaradka wixii laga lahaa uu ku xasilayo hadday cibaado tahayna ruuxii salaad oo kale ee markii hore dimadiisaa mashquulo ahayd waajib baa saarnaa khalaas waajibkii waa ka dhacay dimadiisii beri bay noqotay wixii kale ka ratimayana waa la sugayaaba caqdi bay noqotay caqdiga qaradkii laga lahaabaa meeshii la gaadhaya oo dee isaga way dee way kala dudunaataa cibaadadu shay keliya noqotaa laakiin cuquuda kala duwan midba athar gaarah ka ratibantee waxasala bihi lmaqsuud wadalika ka salawaati ljaa-iza sida salaadihii banaanaa weeye ujeedadu sideedii shuruudeedii loo dhameeyey wixii mawaanicdeeda ahna meesha ay ka baxeen walbayuuc ilmaadiya beecyadii iyaguna fulayay dee iyadana sharcigu wuxuu ictibaarinayay loo dhameeyey wاlbaطilu waa tii cagsigoona maa laa yatacalaqu bihi nufuud waa waxaan nufuud ku tacaluqahayn walaa yaxsulu bihi lmaqsuudu ujeedadii laga lahaa iyo ahartina aanay kaba ratimahayn wadalika kasalaati bigayri dahaara salaadii la tukanayo weeye dahaaro la-aan salaad waysela'aan la tukaday ama dahaaro la-aan ee ma aha waa mid baadilay noqon mid faasiday noqon saxiixa ma noqonayso wax ka ratimaya ma jirto dimadii ruuxna beri kuma noqonayso wabeeci maa laa yamlik waxaanu ruuxu lahayn hadduu iibiyana dee ninkii lahawn baa iskale kan kalena waxba kuma milkeeyo marka taas oo kaleo dee wax imankaa shay baadila weeye nufuud kuma tacaluqaya iyo wagayri dalika wa mima laa yuctadu bihi waa tii marka dhaweydaan sheegaynaya ictidaad iyo dee nufuud be aan isaga waxaan la ictibaarinayn la tirsanayna aan dee wax laga soo qaadaynin la ictibaarinayn sharcan oo min alumuur alfasidati umuurtii faasidkahayd ah bal intaas waa tacriifkii fiqiga iyo qaybihiisii faslon wa ama usuul lfiqhi waa iyada imika isagoo dee waa fani kalaba oo fiqina waa gaar buu ahaa usuul fiqina waa bal matala dee asaas ay su ahaadeen iyo asali ama usuul fiqi xagga maaha laqab dee inagoo labada jus kala qaadayna ee laqab isagoo ah magac ah fani dhan magac u ah taas fa hiya usuusha fiqigu aladilatu adiladii weeye allatii adiladaasoo yubnaa calayha lfiqhu ya baa idiinta allow dhibceeye laakiin de waa alif baan leenay ficilku majhuul baan u binaysanaynaa welibana waxaa inoo wada yaala alaxkaam yubnaa calayha alfiqhu laxkaam cibaaro isqabanaysa maaho laqba ahaan inoogu hagaagaysa iyo tarkiib ahaan ee alaxkaamna waa wax zaa-ida oo dee kollay malaa dabco xaggeed kaba yimi ayaa caqal nusqooyinka kale hee dabacaadkan kale kitaabka kumaba sugnaa ee waa dabcadeedna wax ku suganun marka waxa weeyaan iyadana dee qawseyn ubaynu iskaba gelin oo kollay waa wax zaa-ida tarkiibkaaban inoogu hagaagayn iyo kalaamka laqbade allatii adiladiio yubnaa la binaynayo calayha iyada korkeeda alfiqhu fiqiga oo dee fiqigan imika masaa-ishan furuucdee badan maxay asaas u ah adiladan ijmaaliga ah ee fanigan lagagaba hadlayo taas baa asaas u ah ruuxii mujtahidkaana dee waxaaba asaas ama dee lagamaarmaan u noqonaysa inuu umuuraha aqoon u leeyahay oo uu dee shardigiisaabay noqon haddaba taas baa usuululfiqi laydhaah waa mid horta eg iyo wamaa yutawasalu bihi waxa lagu gaadhayo ila aladilati adiladaas lagu gaadhayo ee dariiqii ama waa kayfiyadii loo dariishanayay adilada calaa sabiili ijmaali duuduub iyadoo inaa tafsiil ahayn sida dee cilmigaa khilaafkaba adilo badan bay sheegaan laakiin waa adilo mufasala ama adilo tafsiiliya weeye iyadoo ijmaal dariiqii ay tahy bal waa inoo tacriifiyey isagaana sheekhu insha allahu tacala si fiican inooguma sharxi doono wuxuu ujeedee horta usuul fiqi hore inuu tacriifiyo inoogumanka inooguma horeyso waxaynu soo aragnay kollay saddex qaybood inay kaba dhigaan inay usuul fiqiga mawduuciisu yahay mid weeyaan oo waxa weeyaan waa adiladan fiqiga ee ijmaaliga ama duruq barhkood ha kaba cabireen arrinta labaadna waa kayfa yustadalu biha iyo kayfiyat listidlaali biha si adiladaa loo daliishanayo ee ruuxu u istifmaarsanayo adiladaas waa mid arrinta saddexaadna waxay ahayd de xaalu man yastadilu biha ruuxii mujtahidka ahaa ee adilada istimaarsanaye adiladaa daliishanaya isna sifaat wuxa uu leeyahay ee musaftigana waa kuwa sifaatkiisa raaciya intaas baynu kusoo aragnay imaka sheekhu laakiin qaybta marka la eego cidan daliishanaysa adiladan ee markaa muftigii ama mujtahidkii wuxuu ka dhigay tatimo iyo tabacun inay tahay wuxuu labadii qaybood ee kale ayuu inoogu sheegay walow dee siuu inoogu soo dhigtay cibaaraadkii aynu naqaanay aanay ahayn midi waa mid oo adiladan fiqiga ee ijmaaliga ah waa tanuu kaba cabira waa adiladan fiqigii dee caadigaa laguma binaynayo taas waa mid arrinta labaadna halkay kuwa kale aynu kusoo aragnay ama ay ka cabirayeen kayfiyat listidlaali biha si adiladaa loo daliishanayo ama loo istifmaarsanayo si axkaamtii looga qaato kala dunaydna iyadu ijmaali bay ahayde ayuu kaba cabiray wamaa yutawasalu bihi ila aladila waxa isaga lagu gaadhaya adiladaas calaa sabiil ijmaal marka isagaa dee tan sii sharxaya waa tan isagaan sugaynaa laakiin waxaan leenahay un halkii xaalu man yastadilu bihaadii iyada oo sifaadkii iyo shuruuddii ay kaga hadlayeen isaga agtiisa sudee baxrulmuxiid saaxibkiisa waa wilaa isagoo shiiraasi halkan tilmaamaya wuxuu ka dhigay waana hadal ibnu daqiiq alcidl hadda ibnu daqiiq alcidl saa ka dambeeye shiiraasi inay tatimo iyo tabico tahayoo ama tatimo iyo tabac ay tahayoo labadaa lagu kaaftoomi kara markaan usulfiqa tacriifinayno wladilatu haahunaa adiladu markay meesha noqoto maaha dee inaan idhaahno wa aqiimu salaata iyo aatu zakata iyo waxyaalihii dee iyagu adiladii tafsiiliga ahayd maahee khidaab ullahi caza wajal waa kalaamkii ilaahayba iyo wa khidaabu rasuulihi sala allahu aleyh wasalam isaguna waa hadalkiisii iyo wa afcaalu rasuulka ilahay afcaashiisa iyo wa iqraaru wixii agtiisa lagu sameeye uu sugo wa ijmaacu lummati ummadda ijmaaceedii wlqiyaasu qiyaaskii wlbaqaau calaa xukmi lasl istisxaabkii weeye in asalku xukmkii uu lahaa lagu baaqi noqdo cinda cadami hadi ladila wax bedelaya oo qur-aanka ama waxa weyaan xadiidkii ama ijmaacii ama waxyaalahaasi aanay jirin waa marka kuwa haddii la waayo ayaa istisxaabku imanaya in lagu baaqi noqdo iyo wa fatya alcaalimi ninkii caalimkaa wuxuu ku fatwoonayay fii xaq alcaama oo dee dadkan caamada ninku hadduu darajo ijtihaad gaadho dadkii caamada ahay wax weydiinayay isagii qowlkiisan iyo waxaan uu sheegayay ictimaadsanayaan iyagiibaa wixii daliilkoodiibay taasi noqonaysaa ay waxaan ay kula samaynayeen yaanu isagu xataa daliilkiisa uga sheeginbe marka ninkii caalimka ahaa fatwadiisii fii xaq alcaama umuuraha weeye horta adiladii ijmaaliga ahayd ee fiqigu uu ku binaysnaa taasi waa mid waa qaybtii hore wma yutawasal bihi ila adilatina fahuwa kalaamu waa hadalka laga hadlaye calaa tafsiiri hadihi adilati adiladaa tafsiirinteeda kasi hadalkeeda si sharaxeeda bal maalan ijmac oo kale shuruudiisii goormuu guntamaya iyo marka aanu guntamayn maxay tahay umuuraha caynkaas ee tafsiilkaasa ayay tahay wixii lagu gaadhaya adilada ama si adiladaa loo daliishanaya iyo wujuuhiha noocyadeedii iyo tartiibi bacdi calaa bacdi haddii tacaarud yimaado ama dee guud ahaanba sida laysugu loo kala ratibayo ama loo kala horreysiinayo oo kitaabkiisan ama uu ku sharxay kitaabkan ayaa wuxuu kaba dhigaa waxaan lagu gaadhaya adiladu dee hadal tan kasii tafsiilsanoo inuu yahay amarka iyo nahyiga iyo caamkii iyo khaaskii iyo mudlaqi iyo muqayadkii ujeeddadu alfaada dalaalaadkooda taas buu kaba dhigay muxkamkiiyo mutashaabihi iyo xaqiiqa iyo majaas iyo naasikiyo mansuuq iyo umuuraha caynkaas ah waa wixii adiladaas hagaag loogu dee loo daliishanaya ama loogu istismaarsan karayayba wey wa awalu maa yubda haddaba imaka waa guud ahaan kitaabka siduu inoogu socon doono wa awalu maa yubda bihi waxa lagu bilaabayo waxa ugu horeeya ee hadalka aan usii horreysiin doono fi khidaab illahi caza wajal xagga hoosa waxaa kuba sugan waa nusqooyinkii kitaabka ama makhduudaadkii laga soo madbuceeyey mid kamida taaba uu rabsigooda ay ka dhigteen waana hadal kuwa dabacaadka kale waa waxa ku sugan wa awalu maa yubdau bihi alkalaamu calaa khidaab illahi fidu markaa meesha ay ka baxda alkalaamna ay soo gasho oo waxaa hadalka inoogu soo horeyn doono ee usulfiqi aan kaga hadli doono waxa ugu horeeya waa hadalkii lagaba hadlayay ilahi subxaana watacaala dee qowlkiisii ama khidaabkiisii iyo wa khidaabi rasuulihi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi khidaabkii maxaa labadaa loogu horreysay ujeedadu waa qur-aanka iyo sunnihii ama qowlkii rasuulka liannahumaa khidaabka ilahi iyo khidaabka rasuulku aslun asal waxay u yihiin limaa siwaahumaa wixii kaba soo hadhay ee min aladilati adilada kale ah iyagaa asal waho dee asalku waa kitaabkiiyo sunnaha dabadeed bay kuwa kale imanayaan wayadkulu fi dalika markaa markaan asalka labadaa ka hadlayno xaggii dalaaladii alfaada imanayo waxaa soo gelaya aqsaamu lkalaami hadalku qaybihii u kala baxayay oo min alxaqiiqati walmajaazi walmri walnahyi walcumuumi walkhusuusi walmujmali walmubayani walnaasikh walmansikhu umuuraha dalaalaadka alfaada ay dhahaan ayaa iyaguna soo gelaya oo deena qur-aankii iyo xadiidkiiyo waa alfaadeen uma alkalaamu markaa waxaa soo raacaya alkalaamu hadalkii fi afcaali rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilah ka hara qowlkiisay ahayd ficilkiisa laga hadlayo iyo iqraarkiisii sababtuna waxa weeyaan rasuulka ilaahay horta khada uu isagu la yimi laguma sugo xagga ficilka wixii uu la yimi o dhami dee xaalada ugu yari waa inay jaa-is tahay xaalada ugu hooseysa isaguna markay noqoto iqraarka wuxuu arkay oo khada cid kuma sugayo marka waxaasna waa inuu banaan yahay weeye cala alaqal ama uu mashruuc yahay baa meeshii lagaba qaadanaya saas baa dee iyadna ay u imanayaan liannahumaa yajriyaani buuri labadan iqraarkii iyo kalaam ficilkii waxay dareerayaan ay soconayaan majra aqwaalihi fi lbayaan xagga wax caddaynta xukum caddayntii hadalkiisa majrihii iyo makaankii ayuunbaabay soconayaan hadda iyagiibay laba mid yihin waa ninka aan sheegay